الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharkii toban iyo sagaalaad min kitaab almukhtasar الsagiir baabu siyaami soomkii buu u baab yahay soonkii ayuu u baab yahay baabu siyaam buu sheikhu ka soo hormariyey baab اlxaj dhowr sababood dartood ayaa soonka loo soo hormariyey waa mareh in soonku ka fadli badan yahay xajka waa loo soo hormariyey waxaa kaloo loo soo hormariyey dadka soonku ku waajibayo way ka badan yihiin dadka xajku ku waajibayo dadka soonku ku waajibayaa tiro badan ummadaas dhan soon baa ku waajibaya badankooda laakiin xajku dad kooban buu ku waajibaa macnaa ka yar dadka soonka kanaa badan oo marka lasoo hormari soonku sharaai sharciyadii hore buu ka mid ahaa ee sharcigeenaan ka sii horeeyey laakiin qaabkan in loo soomo bishan ramadaana waxaa la yidhi waa ummaddan khusuusiyaadkeeda lagu gaar yeelay waxaa asal u ah aayadda qur-aanka ah ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ummadihii horena saasaa loogu faral yeelay waxaa la faral yeelay baa la yidhi soonka sanadkii labaad ee hijirada nebiguna wuxuu soomay mar haddii xilligaa la faral yeelay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu soomay sagaal ramadaan mid ka mid ah buuxsamay oo soddonkii maalmood buuxsameen baa la yidhi inta kalena waxay ahaayeen soddon maalin dhiman sagaal iyo labaatan waxaa xikmad baa ku jidho qofka sagaal iyo labaatanka soomay haddii bishu intaa ku dhammaatay dee ajarkiisii oo kaamil uu leeyahay xagga hawaabka waa iskaga mid laakiin midkaas soddonka beri noqday maalinkaa dheeraadka ah ee soon dheeraada iyo afur dheeraada iyo suxuuro dheeraada iyo arrimo noocaasa lala yimid waa dheeraad dhan kale ah soonku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha diinta daruuro ahaan la yaqaan oo barasho la-aan la garanayo qofka saaba u garanayo soonku inuu waajib ku yahay qofkii inkiroo yidhaahda layguma laha iyadoo lagu leeyahayna waa ku gaaloobaya haddousan ahayn qof markaa soo islaamay qariibulcahdi bilislaam ama uusan ahayn qof kusoo barbaaray meel culimada ka fog qofkii soonkii la imaan waaya isagoo aan inkirsanayn oo layguma laha ma laha mana soomayo cududaar la-aan buusan soomayn see loo gelayaa waa la xabisayaa jeelkaa la dhigayaa wamunica min aacaami washaraabi cunada iyo cabiddaa loo diidayaa nahaaran inta maalinta ay taa qoraxdu soo jeedo soo isagu cunadii lagama qaban waayen oo iskama afurin tan la xiraa cunada inta maalintaa loo diidaya habeenkiina ha cuno wuxuu cunayo maalintii oo dhanna cuno la-aan ha noqdo soon ajar la-aan bua la xiran yahi cunadii afkaa saari maayo maalintii suuratu som qaabkii soonka buu ka dhigan yahay ilaa wax cunimayo maalintaasoo dhane waxaa dhici kadha marka kale inuu is yihahdo war iska soon mar haddaan afka wax saarayn waaba xihan tahay soonka u hogaansanoo niyeyso soonka luqada waxaa lagu yidhaahdaa imsaak sharciga laakiin waxyaalaha wax afuriya inuu qofku ka afhaysta weeye gudaha u gal marka fasalka yahbutu waa sugnaadaa dukhuulu ramadaana ramadaan gelidiisu laba arrimood buu ku sugnaadaayo si caam ah ummadda laba arrimood buu ugu sugnaan karaayo yahbutu waa sugnaadaa dukhuulu ramadaan ramadaan gelidiisu biistikmaali shacbaana bisha shacbaan la yidhaahdo dhammaystirankeeda iyo kamilankeeda halaaiina soddon yooman min yoomin maalmood ramadaan haddii uu sodo waxaan leeyahay shacbaan hadday soddon buuxsato bisha ramadaan ka horeysa wey ramadaan weeye maalinta ku xigta marka fiiro uma baahna qofkii isagu inta bisha fiirinaya ducadii markay dhalata akrinaya iyo mooyaane bishii soon ma tahay mise maaha loo fiirin maayo ilaa bishaan qamariga ah soddon ma dhaafto soddonkiina tii hore waa buuxsame maanta oo kale hadday tii hore soddon buuxsato berito waa ramadaan layskuma hayo arrinka labaadna ow amase biru'yati lhilaali bisha aragtideeda bishii baaba la arkayba bishii ayaaba la arkay iyadoo aan buuxsaminba horta ramadaan waa la iska dhihi karaa iyadoo aan shahru ramadaan la dhihin dad baa diidan wa war sidaa ha laga daayo shahri ha laga hormariyo maya khasa maaha waa la ogolyahay waa bisha sagaalaad oo hijirada bisha ramadaan bilaha hijiriga marka la tiriyo bisha sagaalaad weeye ramadaan waxaa loogu bixiyey carabtu markii ay magacyadan dejinayeen baa bishaani waxay ku aaday xilli kulaylo ah min aramad markaasaa magacana bixintiisa waxaa lala xiriirsiin jira markaa waxa jira haddii roob iyo khayr iyo jiraan rabiic waa gu ma garanaysaa haddii markaa kulayl iyo waxaa jiraan ramadaan oo kale markaasaa ramadaan saa loogu baxsho labadaa arrimood si caam ah baa dadka soonka ugu waajibayaa marka oo xadiidkii odhanayay suumuu liru'yati nebigaa yidhi calayh salatu wasalaam aragtida ku sooma wa afdiruu liru'yati haddii la idinka qariyana bisha soddon buuxiye shacbaan bukhaariyo muslim baa wariyey xadiida abi hureyra la yihahda wayakfi waxaa kaafiyoo ku filan shahaadatu cadlin hal qof arag shahaadadiis oo cadlu shahaado ah cadlu shahaada kaas waa nagu filan yahi markhaanti hal qof oo cadligaas waa maxay waa qofaan dembi kabiiraah la imaan dembi sakiiraana daa'imin hadduu sakiiro daa'imayna daacadiisaa ka badan cibaadada iyo khayrkau sameeyaa ka badan waa inuu nin yahay waa inuu xor yahay waa inuu hanuunsan yahay waa inuu qof mur'ada ilaalinaya yahay waa inuu yahay qof baraarugsan waa inuu yahay qof hadlaya waa inuu yahay qof wax maqlaya waa inuu yahay qof wax arkaya cadlushahaada qofkaas hal qof oo noocaas haddaan helno waa la soomayaa arrimihii kaleo safiinaha iyo kutubta kale kuu sheegi jireen waa oo lagu soomi jiray waa calaa sabiili اlkhusuus waa si gaargaar ah waxa weeyaan bishii baa la arkay fii xaqi man ra'aahu walow kaana faasiqan qof baa arkay waa faasiq adiga soon baa la dhahaya qof cadlu riwaayaa baa arkay oo lagu kalsoon yahay waaya markaasaa loo rumeeyey ama loomaba rumayn ama waa midaan lagu kalsoonayna qalbiga waxaa ku dhacay inuu run sheegayo koow cadlu riwaaya kaa la yihahdaa cadlu riwaaya haddaa maqashid iyo cadlu shahaada farqiga udhexeeya keliya waxa weeyaan cadlu riwaayada xornimo iyo dukuuranimo labnimo labadaas baan loo shardinayn intaa keliya weeyaan shuruuddii kaloo dhan oo cadlu shahaadada qofkaani waa leeyahy laakiin xornimo shardi maaha addoonkii baa arkay bish dukuuranimana shardi maaho dumarkiiba hadday doonaa arkay cadlush riwaaya la yidhaha mar kuwaas ciddii u rumaysaa kusoomaysa qofkii xabsiga ku jiro ijtihaaday oo ay u soo baxday in bishii dhalatay waa innaga iyana soo marnay waa soomay ka hadduu ku aado waa ku aada haddii uu ka hormaro sunnaha ugu dhacdo hadduu kadib marana qalahaw noqoto siyaalahaasi noqonayso wa shuruudu sixati sawmi miyuu yihi mise faslun kala qor faslun fii shuruudi sixati sawmi soonka asixidiisa shuruudeeda fasalkeedi weeyaan soonkii weeyaan horta bishaa markii qofku arko wuxuu dhahayaa waxaa markhaanti ka ahay inaan bishii waan arka marka qaadigu waa inuu yidhaahdo xukumo bishii agtayday ku sugnaatay ama qofkaa markhaantigiisi baan xukumay waa sugnaaday taasi waa muhiim ayib markaasaa la soomayaa maxkamaddii baa arrintu ka soo baxday masale muhiima kitaabka halkan ka qabanaya wuxuu yidhi xuduuddan hadda dowladuhu maanta meel kasta dhul kala xadaysan baa jira wadaa wadacat lxuduudu kamaa huwa jaari lyowm xuduuddan maanta jidha markii hadda la samaystay wastaqallat kullu dowlatin bixaakimin dowlad kastana nin cimaamadatay oo ay tiri kanaa madax noo ah ee dhulka islaamku hal nin ka wada talin lahaa kumanaan qof baa maanta ka talinaysa qofkii xugun hoos jooga wuxuu leeyahay xugunkaas uu hoos joogo xaakimka xukuma meel ka mida dhulkau xukumay haddii bishii ka sugnaato dadka ha soomaan kulligood ha soomaan haddii la doono waxyaalaha lagu kala duduwanaado madlacyada ah fasalkaani shuruuddii asixidda soonka u ka hadlaya wa shuruudu sixati sowmi soonka asixidiisa shuruudeedu anniyatu wey niyada iyo wixii lagu cadfay wey fain kaana hadduu soonku yahay fardan faral hadduu yahay soon faral ah walow nadran nadarba ha allaha ka dhigay ha ahaadee ushturida waxaa la shardiyaa atabyiitu niyada in lasoo baryisiiyo niyada in lasoo hoyiyo hameenkii qabla alfajri waagu intuusan beryin waa beriga ka hor waa inuu faral hadduu mark soonku yahay waa in lasoo niyeyso watacyiinu cayinidna waa la shardiyaa ka sawmi ramadaan ramadaan soonkiisa oo kale weeye ow nadir soon faralaa soomaysaa marka ma ramadaan baa ma nadar baa ku yahay niyada kusii qabso cayinid baa la yihahdaa ilaa faralkiibaa anwaac kala leh mid baa kafaaraa mid baa qadaa mid baa nadara mid baa ramadaana waa in la cayino maalin kastana hameenka ka horeeya soo niyeyso oo xadiidka odhanaya abu daawud iyo tirmidi nasay ibnu maajah iyo daaruqudn iyo beyhaqi baa wariye likulli wuxuu odhanayaa nebigu calayi slat salaam wuxuu yidhi man lam yubayiti siyaama qofkan soonka niyadiisa soo niyeysan qabla alfajr fajr falaa siyaama lah soon uma jiro soonka sunnaha gelinka hore oo dhan intaan barqadii o dhan waa iska niyeysan karaa qofku hadduusan wax soon buriya la imaan isagu wa shardu sixati sowmi soonka asixidiisa shardigeedu aydan noqoshe al-imsaaku kajoogska joogsasho weeye can iljimaaci jimaac in laga joogsado camdan kas ahaan jimaac kas waa inuu iska ilaaliyo oo kas hadduu ula yimaado isagoo ku cilmile inay xaaraan tahay oo aan la dirqinin ee la khasbin dee soonkii waa buraya labadii qofba waa ka buraya laakiin kafaaro weyn baa raacaysa ninkii oo ahayd addoon in la xoreeyo addoon aan ceeb lahayn ama laba biloodoo mutataabica in la soomo ama lixdan miskiin in la quudiyo marka waa inuu jimaac iska ilaaliyo wuxuu kaloo iska ilaalinayaa wa canil istiminaa'i iska mani keenid iyo wa canil istiqaa'ati iska matajin mani inuu iska keeno iyadoo aan jimaacba ku imaan waa inuu ka iska jiro ka joogsado iyo al istiqaa'a waa maxay matag iska keenid matag oo iska dalba hadduu isagoo iska keeno soonkii ilaa ka buraya hadduu soo dhaafo mataguna ka buri maayo oo xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qofkii matagu soo dhaafo falaa qadaa calayh waman istaqaa'a qofkii iska keenana facalayhi lqadaa'u qallaa lagu leeyay abu daawud iyo tirmidi ibnu maajah iyo daar qudnimo waa wariyeen wasaxaxahu limaamu nawowiyu raximahu llah ayaa fi lmajmuuc ku saxiixay kitaabkiisa majmuuca mujaladka lixaad saddex boqol toban iyo shan fiiri buu ku yiri wa can wusuuli caynin cayn gaarideedna waa inuu ka afhaysto shay cayn ah inuu gaaro ilaa maa makaan iyo shay yusamaa lagu magacaabo joofan joof iyo gudo meel guda loo yaqaan in cayni gaadho waa inuu ka iska ilaaliyo meel gudaa maxaa noqon karaa ka baadini udunin dhegta gudaheeda ow ixliilin ibta ibta waaye gudaheeda ama sanka gudihiisa weliba iyadoo ka soo gaadha cayntaasi meelahaas min manfadin meel manfad dalool maftuuxin furan manfad maftuux ah iyadoo ka soo gaadha xaggeed oo falaa yaduru dhibaato ma leh caynta hadday qofka gaadho meel manfadan aysan ka gaarin meel furan kama soo gaarin falaa yaduru dhib ma leh wusuuluhaa gaarideeda ama wusuulu duhnin ma yidhi falaa yaduru dhib ma leh wusuulu duhnin duhni iyo saliid iyo subag gaaridiis bitasharubi lmasaami masaamta meelaha jirka daldalooloo timuhu ka soo baxaan cabidda ay cabbaan subaga iyo saliidda la mariyo taas dhib ma laha qofku markuu jirka mariyo meelaha timuhu ka soo baxaan waa daldaloolo yaroo innagu ayna arki karin bay leeyihiin markaa jirku markii wixii la mariyo subaga iyo saliidda waa cabbayaa waa gelayaa laakiin meel manfad maftuuxoo dalosho innagu aan u jeedno maaha meelahaas wixii ka gaara jirka dhib ma laha dhib ma laha walaa dacmulkuxli kuxli iyo indhakuul dhadhankii dhib ma leh bixalqihi hungurigiisa hadduu ka dareemo indhahow indhakuushay ragee dumarka indhakuulku waa sun markaasaa baalashi wuxuu mariyeybu hunguriga ka dareemay daldaloolkaa timaha la cararay xidida inagu ayna ogeyn ilaahay ku sameeyey sii raaceen hungurigaasuu ka dareemay indhakuulkii taasina dhib ma leh kitaabkani wuxuu yidhi lianna alcayna ishu manfadun gayru maftuux waa manfad laakiin ma sii furna cala almuctamed buu yidhi laakiin waa sida muctamedkaa buu yidhi madhabka imaamu shaafici kutubtiisa waa sidaas bay ugu qoranta kutubtii hore oo dhan waa saas markii ay sidaa tahay marka waxa weeye indhaha dee daawooyin iyana waaba lagu shubaayo goojooyin iyo waxyaalo waa iyadoo lagu dhibciyo marka indhaha iyo dhagaha hadda kitaabkan manhalku markuu isaguna ka hadlayo wuu tilmaamayaa wuxuu yidhi manfad maftuuxa wixii ka gaara awal buu furnaa aw munfatix haddii meesha la dalooliyo oo la furo oo meesha saa uga gaadhana dee waa la mid imaamu lkhazaali wuxuu ictimaaday oo cuskaday ana aluduna dhegtu laysa bimanfadin maftuuxin innaga waxaa inoo qoran kutubta fiqhi shaafici wataas ka baadini udunin dhegta gudaheeda oo kale imaamu khazaali waa aimada shaaficiyada imaam weyn oo ka mid ah kutub badan oo madhabka shaaficiga laga soo ikhtisaariyey kutubtiisa dambena wuu leeyahy waaye ma wasiidbaa ma basiidbaa ma kuwaasoo dhan buu leeyahy wuxuu leeyahay dhegtu manfad maftuuxa maaha dhegtu ma sii dalosho isagu leeyahy culimo ku raacday way jiraan waqad ahbata ahbata ibulxadiidu dibigan xadiidka iyo caafimaadkan adduunka cilmigan casriga ee cilmu caafimaadkuna daalika arrinkaa waa sugay oo way qabaan iyaguna qoladan dambe inaysan sii furnayn masalow qabanayaa manhalku wuxuu leeyahay qiican maanta la cabo oo dadku shitaan oo afka ay ku dhuuqaan qiicaasi qofku hadduu isticmaalo soonku waa ka buraya kaashifatu saja oo safiinaha shirxa wuxuu yidhi shiikha la yaraa zayaadi baa waagi hore wuxuu fatwooday inuusan waxba af burinayn qiicaasi maxaa yeeley markaa lama ogeyn xaqiiqadiisa lama fahamsanayn markii la arkay calaamaadkiisa wuu ka noqday wuxuuna fatwooday inuu burinayo laakiin bukuurkan kale oo waxyaalahan la iska shishito ee meelaha lagu carfiyo iyo waxaas iyagu ma burinayaan ayib masaa-ishaas buu marka ka hadlayaa wuxuu kaloo ka hadlayaa xukmul ibra irbadahan maanta la isticmaalo iyo noocyada ay kale yihiin kuwa qofku ku noolaan karo iyo kuwa kale iyo meesha laga qaadanayo ma xididba ma muruqa ma faleenba ma iska irbad caadiya waxaasoo dhan malanku waa kuu qoreeya marka dacmulkuxli bixalqihi dhuunta inuu ka dareemayo hunguriga indhakuulkii dhadhankiis waxba ku burimayaan oo madhabkeenu wuxuu halkaa qabay dhagaha cagsigeeda indhuhu inay waxa weeyaan aysan iyagu furn aysan furnayn dhaguhuna inay furan yihiin indhuhuna aysan gudaha u furnayn laakiin masaladana wuxuu yidhi walaakin ahbata alcilmu alxadiidu alyowm cilmigan maanta cilmigan caafimaadka iyo dibbu wuxuu sugayaa ana manfadan maftuuxan lilcayn ana alcayn ana lilcayn manfadan maftuuxa indhuhu inay leeyihiin manfad sii furan imaam hazali baa cilmigaan o dhan marka uga horeeyey ba yihi waqad sabaqa alimaam اlghazaliyu bihada اlqowl waa hora imaam hazali qarnigii shanaad iyo afraad dhexdoodii imaam hazali baa horey masalada usii sheegay laakiin wuxuu yihi walmuctamadu maa dakarnaahu imaam madhabkan isagu mucdamkiisu waa iska sidaas dhagahana inay wixii galaa burinayaan gudaha aada indhahana aysan burinayn walaa yufdiru buu yihi marka walaa yufdiru ma afurinaayo idaa facala daalika arrinkaa lasoo sheegay markuu sameeyo qofku jaahilan xaal yahay mid jaahila ow naasiyan xaal yahay mid halmaansan isagoo jaahila ama naasiya hadduu ku dhaco arrimaha wax burinayey soonkii ka buri maayo ow mukrahan xaalu yahay mid la khasboo la dirqiyo lagu khasbay inuu sameeyo waxaan waxaan cuno ama cabo ama waxaan sidaan sameeyo wayafduru bikhuruuji maniyi manida soo bixideeda iyadana wayufdiru bikhuruuji اlmaniy qofka saa'imkaayo soomanaa wayufdiru waa afurinayaa qofka saa'imkaa bikhuruuji اlmaniy bikhuruuji اlmaniy waa maxay mani soo bixideed manidii baa timid oo soo baxday isagaa iska keenay wey oo maxay ku soo baxday bilamsin taabasho oo bilaa xaalin taabasho aan waxba u dhaxayn mara iyo teed la-aan ah ow qublatin dhunkasho ow mudaajacatin jiifsi waaye la jiifsi laa bifikrin fakarid iyo wanadarin eeg eegidsa maya maskaxdiisa haddii waxaas ku soo dhacaan ama eegoo sidaa manidii kaga timaado soonkii buri maayo laakiin kuwaa kale taabashadaas walow bilaaxaayilka aan mara u dhaxayn ama dhunkashadaas ama mudaajacadaas ayaa keenaysa markaas burid bay keenaysa haddii teed u dhaxeeyo dhib ma lahaateen qofka saa'imka laftiisa arkaanta lagu daraa wasaa'imun safiinu soo lahaa qofka musaliga ay tukanaya arkaanta laguma daro laakiin qofka saa'imka ah waa lagu daraa lianna soonkii ma laha hay-a ma garanaysaa la suuraysan karo haddaan qofkii la keenin wa shuruudu sixati sowmi soonka asixidiisa shuruudeedu wa shardu sixati sowmi soonka asixideeda shardigeedu ayada noqoshe alislaamu wey islaamnimo iyo walcaqlu caqli labo wanaqaa-u dahirnaan gabadhu ka dahiran tahay canil xaydi iyo wanifaasi fii jamiici nahaari maalinta dhammaanteed biriqsiga u dambeeyey haddii dhiiggaas yimaado ama umushi timaado ay umush waa soonkii maanto dhan lasoo soomana waa bure waa inuu qofku ku cilmi leeyahy waqtigu inuu soon aqbalayo maalmo aan soon aqbalayn baa jira wayaxrumu waxaa xaaraama sowmu lciidayni labada ciidood soonkoodu iyana waa xaaraam oo lama ogola labada ciidood wey labada maalmoodoo maalmaha ciiddaa wey iyo waa ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqi hilbo waradka la yihahdo waxay ka dambeeyaan ciidda xajka maalinta ciidda xajka saddexda ka dambeysa wey waaya ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin baa nagu yidhi maalmo cunid iyo cabitaan wey waxaa ka mid a maalinta yowmushakigaa sabab la-aan lama soomi karayo sabab hadduu jiraa la soomi karaa wa yaxrumu waxaa kaloo xaaraana sowmu nisfi alakhiiri niska dambe soonkiisa oo min shacbaan bisha ramadaan ka horeysa niska dambe lixiyo tobanka laga bilaabo lama soomi karo ilaa linadrin nadar mooyaane qof lagu leeyahy aw qadaa-in qado lagu leeyahy aw kafaaratin kafaaro mooyaane oo wirdin wirdi qofii u ahaan jiray oo isniinta iyo khamiisuu soomi jiray marka niska dambe isniinaha iyo khamiisaha ku jira waa soomi karaa wardi baa inagu dhahna laakiin waa wirdin baa la yidhahda saasaa raa wirdigiisa ahaa iyo raatibadiisa inuu maalmahaa soomo waaya isaga waa loo ogolyahay dadkaasoo dhan baa loo ogolyahay ayb faslun fii shuruudi wujuubi sowmi soonka wujuubkiisa shuruuddeeda wey qofku soonka ku waajibaya wey wa shuruudu wujuubi sowmi ramadaan ramadaan soonkiisa wujuubkiisa shuruudeedu alislaamu islaamnimo wey waalcaqlu caqli wey waalbuluuqu qaangaar wey waalqudratu awoodid weeye cala sowmi soon la karayo la awoodo wa yu'maru waa la amraa bihi soonka asabiyu wiilka yarka ah idaa daaqa markou karo lisabci siniina toddoba sanaa lagu amrahayaa tukaa la leeyahy toddoba sano wa yudrabu waa lagu garaacayaa calaa tarkii soonka ka tegidiis licashrin toban xadiidku salaada kusoo arooray waa looga qiyaas qaatay waa la mid iyaduna soonku waa la mid sidaas baa loo maamulaya qofku xisi iyo sharci hadduusan midna soonka ku karayn soon laguma leh xisi kuma karayo waa qof weyn ama xanuunsan xanuuna caafimaadkiisa la rajaynayn xiska u la kari waayo muuqaalkiisa ama sharcigaa u diidanoo gabar xayd iyo nifaas yale oo kale weeye sabi wiilka yarkaay sabigaabaa la yidhi gabadha sabiyaddaa waa la mid sidoo kalea loo amraya wayajuusu waxaa bannaan alfidru afurid bisha ramadaan la afuro lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaaye safray safaran safarkaasoo dawiilan dheer safarkaasoo mubaaxan bannaan safar dheeroo bannaan qofkii galay waagu intuusan ugu beryin meeshuu deganaana magaalada ka baxay iyo inteedii camirnayd waa afuri karaa laakiin safar gaaban mada safar xaaraana mada safar waagu meesha ugu beryey mada kuwaas ma afurayo walilmariidi mariidkiina afur baa u bannaan idaa khaafo markuu ka boqo addarara dhibaato markuu uga boqo calaa nafsihi naftiis waa xanuunsan yahi hadduu soomana dhib buu ka baqayaa waa afurayaa walilxaamili gabadhii uurka lahaydna afur baa u bannaan uur bay leedahay hadday doonto ilmo aan xalaal ahayn ha wadato uurku ha ku jiro leanna waxa weeyaan xaamilo un weeyaan xaamiladii iyo walmurdici midii wax nuujinaysa labadaasna afurku waa u bannaan yahay idaa khaafataa markay u baqaan calaa anfusihimaa iyagaa naftooda u baqayn labada gabdhood ilmaha uma baqine naftooday u baqeen ama naftooda iyo ilmahaba waa u baqeen waaba tan ow amase calalwaladi ilmihiiba u baqeen oo gabadhi uurka lahayd waxay tiri ama ilmuhu soo dhacaa haddaa soonti tii wax nuujinaysana waxay tiri waxay tiri an yaqila laban caanuhu inay yaraadaan bay ka baqan oo ilmuhu hadhowta caana la-aan la halaagsamo afur baa u bannaan xadiid baa odhanaya ilaahay qofka musaafirka ah wuxuu ka tuuray soonkii iyo salaada barkeed laba laba ragcadood oo tukanaya salaadaha afarta xaamilada iyo murdacadana soonkii baa laga riday hadhow bay qalaynayaa wey walimunqidi xayawaanin mid noole mid badbaadinaya xayawaan xayawaan xurma leh qof badbaadinaya isagana afur baa u bannaan xayawaankaasoo mushrifin u dhowaaday cala alhalaaki halaags halaag buu u dhowaaday waaye waa noole xayawaan xurmaloo halaag u dhowaadayba badbaadinaya hadduu badbaadiyana kan soonkaa ka buraya maalan biyow ku dhaca dee kanna wuxuu rabaa intuu dalqa yihahdo biyaha inuu kasoo badbaadso markuu galana isaga meel kasoo dalosho biyihii baa ka gelaya ayib xayawaanka ama binu aadan ha noqdo ama xayawaan aan binu aadanba ahayn ha noqdo ama isagoo ha lahaado ama cid kale ha lahaato farqi ma kale leh wayaqduuna way qadaynayaan dadka la soo sheegay kulluhum dhammaantood soonkii bay qalaynayaan qalaa laga rabaa wey ha qaleeyeene wayajibu waxaa waajiba maca alqadaa'i qadaha maciis likulli yowmin maalin kasta muddun hal mud oo baa ku waajiba calaa man qofkii afdara u afuray liinqaadi xayawaanin xayawaan badbaadinta xayawaankaasoo mushrifin u dhowaaday calal halaaki qofkan berkada iyo badda ku dhacay markuu soo saaray dee qof buu badbaashay ama xayawaan kaleoo ariya geel buu badbaashay hadduu rabo maalin kasta mud raashin oo bixinaya wa cala alxaamili tii xaamilada ahayd iyo walmurdici murdicada murdicadii tii wax nuujinaysa iyana way qallaynayeen waayo raashinna waa bixinayaan idaa afdarataa markay afuraan khowfan cabsi cala alwaladi ilmaha bes ilmaha keliya u baqeen ilmaha keliya mar hadday u baqeen waxaa laga rabaa raashin baa laga rabaa raashinkaa waa inay bixiyaan wa calaa man qof dushiis isagana qalle iyo raashin baa laga rabaa akhara gadaal mariyey alqadaa'a qadihir buu gadaal mariyey ramadaankii ka tegey ilaa ramadaan aakhara ilaa ramadaan kale bikayri cudurin cudurdaar la-aan ramadaan baa ka tegay ilaa ramadaankii kale buusan qallayn dee horta kan yimid ha soomo hadhowna ha qalleeyo intii maalmood jirayna maalin kasta raashin buu ku darayaa ilaa biqayri cudur weeyaane cudurdaar hadduu waagi hore u afuri lahaa cudurdaarkiina uusan ka bi'in haba laguma yeeshee wajaba maca alqadaa'i alfidya miyuu yidhi wacalaa man akhara alqadaa'i ilaa ramadaan bikayri cudun wajaba waxaa waajiba maca alqadaa'i alfidya fidya waajibisa raashin marka meesha afar qaybood baa ka soo baxaysa qolo waxaa laga rabaa qalle iyo fidyo wada socda waa dad tiro badan kuwaas mihaalo badan bay leeyihi cid kastoo cid kale inta u baqday u afudhay awgeed xayawaan muxtarima tii uurka lahayd tii nuujinaysay oo u baqay ilmahooda dartiis raashinna waa laga rabaa qallana waa laga rabaa koow qado lagu lahaabuu gadaal mariyay ilaa ramadaan kale yimid isagoo qallayn karay ilaa ramadaankii kale ka dhashay raashinna waa laga rabaa qallana waa laga rabaa qolana waxaa la yidhaahdaa qallo keliyaa laga rabaa raashin lagama rabo qofka hadda safray safar dheer dee waa musaafir waa iska afuraya hadhow raashin lagama rabo qof jireenoo xanuunkiisa inuu ka kaco la rajeynayo hadhowuu biskooday qallo keliyaa laga rabaa raashin lagama rabo qofkan dadkan iska afuran oo ku xadgudbay afurkooda meelaha iska taagtaan hadday hadhow afurayaan hadday hadhow qallaynayaan waa haddaysan jimaac iyo waxaas aysan ugu xadgudbin qof baa qalaa laga raba xaa- xaamiladii iyo murdicadii haddii ay naftooda u baqaan ama naftooda iyo ilmahoo wada socda qallo keliyaa laga rabaa qolada saddexaadna raashin keliyaaba laga rabaa qallaba lagama rabo nin duqoo weyn qof dumaroo weyn oo aan soomi karin qof jiraan aan caafimaadkiisa la rajaynayn raashin keliya iska wadayaan bixinaya qolana waxba lagama rabo qallana lagama rabo raashinna lagama rabo qof waalan aan waalida isagu isku keenin ilmo yar gaal wax waxba lagama rabo waman afdara qofkii afura bikayri cudurin cudur daar la-aan buu afuray wajaba calayhi alqadaau qad baa ku waajibaya cala alfawri deg deg maxaa yeelay cudurdaar ma hayso muxuu la afuran yahay waxaa la rabaa deg deg inuu qalleeyo dadka kale oo dhan markay doonaan bay qalleyn kareen kan deg deg baa la doonaya inuu u qalleeyo ayaa la rabaa marka masaa'il badan oo arrimahan la xidhiidhana waaba iska jiraanba oo dee kitaabo soomi baa meesha ku gabagaboobaye haddii ramadaano badan intii soonta ka tegay ramadaano badan oo dambe uusan weli qalayn raashinku waa isjibjibaaraya ramadaanka labaad laba koombo saddex koombo halkii maalinba way sii badanas sidaas waa muctamadka madhabka laakiin qowl kale oo qawiyaa jira fidiyadu inaysan isjibjibaarayn wa kaana shaykhu shuyuukhina alcalaama alxabiib cabdallah bin cabdiraxmaan bin sheekh abi bakar muasis ribaad lmustafa ribaadkan la yihah ribaad lmustafa sheekha asaasay meesha shaxr miyaa la yihahda yuftii bi hada alqowl qowlkan inaan raashinku isjibjibaarin ayuu fadwoon jiray waa lishiddati la- shiddati alatii nasalat binnaas dhibaatada dadka ku dhacday awgeed oo raashinka isjibjibaari culays bay ku noqoto midda kale jahligii baa faafay buu yidhi xukunka garan mayaan markaasi intaasoo qallaa dib dhigayaan markaas hadhow waxaa ku imaanaya wax tiradii ka batay oo raashin oo isku jibjibaaray masalo kaleoo muhiima qabto wuxuu yidhi waxyaalaha dadku ku dhacaan waxaa ka mid a aadaanka salaada fajar bay maqlaya iyagoo cunadii iska cunaya ama cabaya waxay u qabaan ilaa aadaanka ay maqlaan in wax la iska cunayo mu-adinkaani goormuu adimayaa mar waagii caddaaday oo muuqday buu adimayaa marka adinka haddaa iskaga daynaysid adinka ka hore waagu caddaabaa qofkaani wax cunaya waxna cabay oo tambiih dhan buu ka qabto masale muhiima dee qofkaas markaas ma jira maalintaas waay masale kaloo qabto wuxuu yidhi dadkan weligood safarka ku jira xukmu mudiimi safar maalin kasta safar buu u taagan yahay waa baylood waa darawal musaafirkana waxaa la rabay inuu afuro baa u bannaanayd dee adduunka cimrigiisaba shaqadiisaaba safar ah weligii ramadaan kasta hadduu afuro waxay noqonaysaa weligii inuusan soomin war qofkaas yaan afur loo banaynine waajibkii inuu ka dhacay baa meesha ka soo baxaysee waxa weeye hadduusan helaynin inuu hadhow qalleeyo ha soomo ha soomo qofkaas ilaa ramadaan kasta waa safar buu ku jiraa dhowrkan sadar baa ku daraysaa kitaabo soon bay gebagabaynayaan faslun fi lictikaaf soonku la socdaa wa shardu sixati lictikaafi ictikaafka asixidiisa shardigeedu anniyatu waa niyo iyo wallubthu in lagu nagaado fi lmasjidi masaajidka iyo walislaamu islaamnimo iyo walcaqlu caqli iyo wanaqaau dahirnaan canilxayd iyo wanifaasi laga dahiran yahay iyo wadahaarati ka dahaara qab caniljanaaba janaabo xaggeed daahir laga yahay intaa weeyaan waa ictikaafkii laama ramadaankaa la ictikaafaayo kitaabu soomi saasuu kugu dhammaaday wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab